أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xog dheeraad ah ayaa laga helayaa siyaasi kenyaan ah oo afduub ahaan loogu haystay uganda oo la helay dagaallo culus oo u dhexeeya jabhadda faana iyo kuwa xukuumadda adisaababa ayaa ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya howlgal qorshaysan oo askar lagu dilay hubna lagu soo qarmaystay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa shaacisay in codsiyada socdaalka ay ka hakisay dalal ay ku jirto soomaaliya maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlad diini ah u qabtay bulshada ku dhaqan degmada xeendheere ee wilaayada galgaduuda wilaayada bokool ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaas waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa siyaasi kenyaan ah oo afduub ahaan loogu haystay uganda oo la helay nuur cali warsame wishiibe ayaa inoo faahfaahinayaa dalka kenya waxa waayadii dambe laga soo sheegayay dhacdooyin afduub ah oo la sheego in lagula kaco xubno siyaasiyiin ku jiraan oo ka hor inta aan la waayin la kulmo fariimo gaar ah oo iyaga ku socda markay iska dhigitiraanna waxay la kulmaan afduub oo inta badan aan la ogaan karin halka loola dhaqaaqo wararka ka imaanaya dalkaas ayaa sheegaya in la helay nin siyaasi ah oo lagu magacaabo shadraga martiim kaasoo loo badinayo in lagu haystay dalka uganda warbaahinta maxalliga ah waxay sheegtay in siyaasigan oo mar isu soo sharxay xildhibaannimo laga helay magaalo lagu magacaabo membele oo ka tirsan waddanka uganda siyaasigan ayaa la soo wariyey in muddo laba bilood ah la la'aa meel uu ku sugan yahay balse ugu dambayn maalintii arbacada laga helay uganda ehladiis waxay sheegeen in la waayey bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ka hor inta aan la afduuban ayuu siyaasigan la kulmay hanjabaad uga timid sarkaal sare oo ka tirsan booliiska dalka kenya goodiskaas wixii ka dambeeyeyna waa la waayey waxaana afduubkiisa lala xiriiriyey hanjabaadda sarkaalka ka tirsan booliiska kenya kenya waxay ka mid tahay dalalka lagu afduubto siyaasiyiinta sida weyn u dhaliila dowladda xukunka xilligaasi haysa magaalada nairobi iyo magaalooyinka kale ee dalkaas ayaa si isku mid ah looga afduubtaa siyaasiyiinta waxaana qaarkood si aan loo tixraacin la geeyaa meelo ka baxsan dalka kenya sida uganda dagaallo culus oo u dhexeeya jabhadda faano iyo kuwa xukuumadda adisaababa ayaa ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeena cabdukani maxameda dagaallo u dhexeeya jabhadda faano iyo ciidamada dowladda xabashida etoobiya ayaa waxa ay weli ka socdaan gobolka amxara ee waqooyiga dalka etoobiya iyadoo jabhadda ay sheegtay inay weerar ku qaadeen magaalo ay gacanta ku hayaan ciidamada xukuumadda adis ababa war ay soo saartay faano ayaa waxa ay ku sheegtay inay guulo ka gaareen dagaallo isxigxigay oo ay ku ekeeyeen magaalo lagu magacaabo raya kuba oo ku taalla gobolkaasi halkaas oo ay sheegeen inay ku burburiyeen kolonyo ka tirsan ciidamada etoobiya waxay faano sheegtay inay cagta marisay guuto ka tirsan ciidamada xabashida etoobiya oo fariisiimo ku lahaa magaalada islamarkaana ay gudaha u gashay magaaladaasi maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa sidoo kale sheegay inay burburiyeen gaadiid dagaal iyo hub halka ay xuseen inay gacanta ku dhigaan maxaabiis dagaal oo ka tirsan ciidamada dowladda etoobiya ee la weeraray faano maysan sheegin tirada ciidamada dowladda etoobiya ka dileen amba ay maxaabiis ahaan u haystaan iyo sidoo kale cidda wakhti xaadarkan gacanta ku haysa magaalada raayakuubaha ee ay faano sheegtay inay gudaha u gashay sidoo kale waxaa lagu soo warramaya in dagaallo kale oo goosgoos ah ay ka dhacayaan deegaano ka tirsan gobolka amxaarada kuwaas oo u dhexeeya ciidamada dowladda dhexe iyo jabhadda faano iyadoo faano ay sheegtay in dagaaladeeda ka dhankaha ciidamada militariga etoobiya ay ku fidisay deegaano cusub oo ka tirsan gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka etoobiya howlgal qorshaysan oo askar lagu dilay hubna lagu soo qanimaystay oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay weerar qorshaysan la beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u taallay degmada dinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaan kaga sugan yahay wilaayada baay weerarkaas waxay mujaahidiintu ku dileen ilaa laba murtad oo mid ka mid ah uu sargaal yahay halka lagu dhaawacay hal murtad waxay sidoo kale mujaahidiintu kusoo qanimaysteen laba qori oo ak afartan toddoba ah iyo booshaskooda iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah dhanka kale wilaayada shabeellaha hoose howlgal lagu dilay askari murtad ah oo lagu magacaabay cabdiyare ayaa ka dhacay magaalada buulamareer waxaana lagu soo qanimaystay howlgalkaasi qori uu watay murtad kala dilay dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa shaacisay in codsiyada socdaalka ay ka hakisay dalal ay ku jirto soomaaliya warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeena suheyb cabdulaahi war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa lagu sheegay in si kumeel gaar ah loo hakiyey dhammaan codsiyadii socdaalka ee ka imaanayay ilaa sagaal iyo toban waddan hay-adda socdaalka ayaa jimcihii lasoo dhaafay hakisay dhammaan habraacyada magangelya doonka ah madaxa hay-addaas ayaana ku sababeeyey arrintaani baahida baaritaanno aad u adag oo lagu samaynayo dadka ajaanibta ah dalalka go'aankan uu saameynayo waxaa ka mid ah soomaaliya afghanistan suudaan libiya yemen iiraan turkmanistan venezuela kuba haiti sirilion ekwador geniya iyo waddanka jaad qaar ka mid ah dalalka laga joojiyey codsiyada socdaalka ayaa horey ugu jiray liiska dalalka uu trump xayiraadda saaray tallaabadan ayaa timid toddobaad kadib weerar lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka maraykanka oo ka dhacay magaalada washington islamarkaana trump uu sii xoojiyey hadalladiisa ka dhanka ah bulshada maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladdiina u qabtay bulshada ku dhaqan degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud walaalkeen nuur cali warsan abushiiba ayaa warkaasi mar kale inoo sii ambaqaadayaa yacni ruux ka mid ah maxamuud hiraab meesha lagu arko maxaa tahay ma jirta madaxa korkiisaa la saarahaya muslimiintu wuxuu u saaran yahay madaxa korkiisa darajo iyo sharaf baa ilaahay subxaana wa tacaala u yeelay waxaan leenahay beeshasi iyo reer xiindheer si gaara jazaakum allaahu khayran sidaa kitaabka ilaahay u qaadateen sidaad ugu gargaarteen saa u difaacdeen si ehelkiisa aad ugu gargaarteen cadowgiisana ula dirirteen dhowaan degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa soo gaaray wafdi ballaaran oo culmaa udiin ah kuwaasoo ka socday maktabka guud ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab misna ku sugnaa magaaladan muddo saddex maalmood ah malcamadaha qur-aanka lagu barto maraakiista diiniga iyo masaajidda lagu cibaadaystaba waxay ku bixinayeen duruusa daabacan oo taxane ah dowlaad diini oo joogto ah muxaadaraad talantaali ah nadawaad iyo multiqooyin dhextaal ah taas oo keentay in boqolaal ruux ay ka faa'iidaystaan misna codsadaan in culimaauddiinkan ay ku soo laalaabtaan annagoo ah dumarka muslimaadka ee ku nool deegaanka xiindheere waxa ay aantaan noo socotay dowro qayim ah waxaa noo imaaday wafdi ka socda maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay ayaa ku mahadsan suma intaas ka gadaal waxaa ku mahadsan walaalaha wakhtiga dheer noo soo bixiyo juhdiga dheer noo soo baxsho waddanka dheer nooga imaaday dowladda waxyaabihii aan ku qaadanay waxaa ka mid ah cinaayatul islaam bilmar'ati almuslima sifaatu lmar'ati almuslima safaxaatu lmashriqati can siirati caalimaat almuslimaat khulaasatu alaxkaami albeyc minhaa waxaa ka mid ah aadaabu asuuq aadaabu albeyc albuyuuc almuxarama shuruudu albeyc wa arkaanuh dowru nnisaa'i fi ljihaadi alacdaa
maclimiinta madaariista qur-aanka ayaa qayb ka ahaa dadkii dowlaadkaasi ka faa'iidaystay awalan waa akhraan su dardaarmayna allah subxaana wa tacaala cabsidiisa kadib waxaan insha allahu tacaala sheegaynaa dowladii noo qabteen ragga ducaadda ee ka socda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada tanxiin dheere ee ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduud maanta ayay noo soo gebagabowday waxaanan ku qaadannay oo ragga culimmadaana soo gaarsiiyeen kutubo kala duwan iyo qayb muxaadaraada kitaabada waxaa ugu horreeyey kitaab daliilu aalib litacliimi alqiraa'ati waalkitaaba oo ah kitaabku tusinaya qaabka yacni ilmaha loo baro falbarka iyo akhrinta akhriska iyo qoraalka loo baro weliba qaab kooban oo ilaa iyo muddo shan bilood ah cunuga lagu soo saarayo wax akhrin iyo wax qorid intaba walaaluhuna si fiican ayay noogu maaragtay noogu falanqeeyeen jazaahum allahu khayran waxaa kaloo ku xiga kitaab layidhaha alqawaacid arbac oo iska leeyahay in layidhaha cali ibnu khudayr alkhudayr oo ka sheekeynaya calmaaniyiinta nimanka loo yaqaano ee waddanka si guud u aafeeyey kana fogaya ummadda diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda kitaabkaasna si wacan ayaa nagula akhriyey waxaan leenaha raggaas culummada ilaahi subxana watacaala miisaanka xasanaadka u saaro qodobka saddexaad waxaa waaye sifaatu almucallim annaajix sifooyinka uu leeyahay macalimka guulaystay adduun iyo aakhiro oo dadka baraya shareecada islaamka sifooyinka yacni iyo tilmaamaha uu leeyahay oo uu ku guulaysan karo macalinkaas iskama guulaysan karo laakiin tilmaamo lagu guulaysan karo ayaa jira macalin markaas sifooyinkaas ku ku tilmaamoobay sifooyinkiisii ayay walaaluhu noo qeexeen noona caddeeyeen jazaahum allahu khayran waxaan kaloo qaadannay tadwiiru lmadaaris qodobka afaraad tadwiiru lmadaaris madaarista in la hormariyo lagu dhigto shareecada islaamka lagana hormariyo waxyaabaha maadiga iyo maaragtay wax dunyawiga lagu qiimeeyo lagu barto in laga sara mariyo maxaa yeelay allaha sarreeya ayaa iska leh oo kitaabkiisa lagu baranayaa sheekh mukhtaar maxamed cismaan abuu muslim oo culimmadaasi qayb ka ahaa ayaa isagoo boqolaal dadweynaha la hadlayey waxa uu sheegay hadafka ay u soo gaareen degmada iyo sida ay qaybaha bulshada ee magaalada ugu faa'iideeyeen intii ay martida ku ahaayeen dowraadkan la soo sheegay oo lejinada culimmadu ay qabteen mawaadiicdii laga daraaseeyey kow waxaa la daraaseeyey kitaabka la yidhaahdo alqawaacid alarbac allatii tufariqu bayna diini almuslimiina wa diini alcalmaaniyiin labo risaala daliilu aalibi litacliimi alqiraa'ati waalkitaaba kitaabkaasoo mudarisiinta la siinayay si ay ugu tadarubaan ardayda siday u bari lahaayeen saddex sifaatu lmucallim naajix macallim liibaanay oo loo bogay tilmaamaha uu leeyahay macallimiinta lagu ta'hiilinayay afar kayfiyatu taطwiir almadaaris alkhalaawi alqur'aaniya madaarista qur'aanka qaabkii loo horumarin lahaa ayaa iyadana duruusteeda ka mid ahayd shan sifaat almar'ati almuslima gabdhaha muslimaadku inay fahmaan gabadha muslimadda ahi tilmaamaha looga baahan yahay oy gabadha kale uga duwan tahay maxay ta lix dowru nisaa'i fii jihaadi alacdaa mujtamac oo dhan kaalintoodii way muuqataa jihaadka haddaba gabdhaha kaalinta ay jihaadku ku leeyihiin maxay tahay sheekh maxamed axmed garaar oo qayb ka ahaa lajinadaasi culimmada oo safaro dhaadheera soo galay ayaa isna kelimad ku lahaa makaankaas baatilka iyo ehelkiisa inaad la dagaalamaysaan ku sabra laalan sabirtama ahlu baatilka culays bay dareemahayaan xaqa markay la darirayaan ma sahlano naftooda baatilku u halaagsamayso maalkooda ku halaagsamaya wakhti baa ku socda wax walbaa ka khasaaraya baabbaa ku socda way ku sabrahayaan idinkanu la sabirtamuu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala baatil iyo ehelkiisa hadday sabartamahayaan idinka ahlulxaqeana la sabartama mar kastoo y sabraan oo adkaystaan sabar iyo adkaysi ka badan la imaada waraabituu la jilib xirnaada sida iyagoo baqaayoo cabsanaya ay isku giijinahayaan oo u soo jeedaan idinkana idinkoo cadowga culayskiisa dareemaya haddana idinkana isgiijiy oo gundiga dhuuqsada oo bartaa ku sugnaada si kastaba ha ahaatee wafdigan culammada ah ayaa magaalada ka huleelay iyadoo weli loo baahi qabo khayrka ka soo burqanayay oo ahaa in ummadda wanaagga la faro xumaantana laga reebo wilaayada bokool ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah oo ka soo baxay sabka murtadiinta faahfaahinta warkaasi waxaa inoohay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan
xudur waxay qiyaastii sagaashan kilomitir u jirtaa degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa ku sugan ciidamo itoobiyaan ah iyo maleeshiyaad dabadhilif u ah gaalada kuwaas oo xilligan ku jira cadaabka adduunya maleeshiyaadkan waxaa degmada ku haysta laba daran mid dooro waa midka koowaad oo ah gaalnimo ay ku dhaceen oo ay diintooda ku iibsadeen shilimaad yar oo adduunyaa iyo midda labaad oo ah inay ku jiraan dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan gaaladii ay u adeegayeen kuwaasoo isugu jira dil iyo xarig joogtaa balse waxaa jira maleeshiyaad uu allaah ka badbaadiyey gaalnimadii ay ku dhaceen maskaxdoodana uu allaah geliyey inay isku soo dhiibaan maamulka wilaayada islaamiga ee bakool waxayna arrintaasi keentay in askartaasi ay u badbaado naftooda maalkooda iyo sharaftooda intaba kuwaasoo ugu dambeyntii ka mid noqday dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee bakool askartaas taa'ibiinta ah ee aan ka sheekaynayna waxaa ugu dambeeyey khaliif ducaale ibraahim oo tan iyo laba kun iyo lixdii ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa ku sugan degmada xudur ee wilaayada bakool khaliif isagoo taa'ib ah islamarkaana watay qorigii uu kula dagaalamayay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ayuu soo gaaray degmada tiyeglow halkaas oo lagu soo bandhigay markii toobada loo qabtay kadib ayuu la hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoo ka warbixiyey ciidankii uu sida gaarka uga tirsanaa iyo tababarkii dhanka ciidanka ee uu soo qaatay magacay waa khaliif do-aale ibraahim ciidankan ka tirsanahay waxa u ahaayeen qaybta lixdamaad guutideeda sagaalaad intay ka howlgalayseen marka xudur guutada sagaalaad ka waran marka wax tababaraa ma soo qaadateen haa yaa idin tababaraya waxaana tababaray dad etoobiyaan ah Een, dad tababar ku jira waa saas sameey saas sameey wixiinana dhahlay samaynayna anaga ishaara ku fahmaysaan haa gacantaa noogala hadli jireen haa sidaas sameey sidaan u sameey adiga waa nin hadda la tababarayo ciyaal oo adiga socod la barayo amal wey taa'ibkan mar la weydiiyey su'aal ahayd imise dagaal ayaad ka qayb gashay muddadii aad la shaqaynaysa murtadiinta maxaase nooga sheegi kartaa dagaalkii kuugu darnaa ayuu ku jawaabay ilaa muqdisho ilaa shabeellada hoos ilaa baay ilaa bokool waa dagaal badanaa ka qayb galay ka waran marka kan igu saameedka igu yeelatay igu olosaa waa kii beriide aado aan nanaga qabsaday heer webiga nunagu daadiyey kaasaa igu yaabka badnaa ka waran marka maalinkaas maxaa dareentay maalinkaas waxaan dareemay in awood weynana saaray mus- muslimiinta awood weynna saareen weliyada ah haa intan aad dagaalka aad ku jirtay oo kaleeta wax dhaawac ama wax kaa soo gaari ma jiraan maya maya wax dhaawac ah gaari la eela qarxay oo cabdibalaan anoo saaran yaa bax- dhayna oo weliyada iskale yaa la igu qarxay qaraxaas cabdibalaa ana oo iska socdaa ahayn afar cabdibalaa ahayn cabdibalada ugu dambaysaan saarnaa dhayna oo weliyada iskale yaa gadaal jiiri yar in kasoo baxayna gadaal iga soo gaartay cabdibalada anoo saaran marka gadaalay ka imaadami ah ayada gadaalaa nooga imaaday ayadoo gadaal ka imaaday aan aragnay yaa wixii galayaan la soo geliyey annagoo u jeedno habadana markaan ku furnay annagoo habado aan ku furayna sideeda nagu ay nagu imaaday inkastoo towbadu ay tahay waafajinta alleh haddana waxaa jira asbaabo keena towbada maxaa caqabad ah oo uu la kulmay taa'ibkan ka hor inta uusan isku soo dhiibin wilaayada islaamiga ee bakool islamarkaana uusan ka soo bixin safka gaalada waa kan mar kale taa'ib khaliif hadda aqabadii anigu aan ku soo tagay waaye waa aqabadii hadda aniga bartii aan ka tirsanaa aan kala soo tagay lamber koo waxaa ka mid ah waddada aan ku socdo ma ahayn waddo saxan waddo qaldan oo gaalamo ah yaan ku socday saas darteeda markaan ogaaday labadii kun lixdii i dhexdan markaan ku jiray waddadan qaldan oo aniga aan ku socdo hadda ilaahay towfiiqda markaan i waafajiyey aan ogaaday iyo waxaan isiri waliyada islaamka isku dhiib se lagugu dhaahiriyo gaaladana aad ugu baxdid adduunyadaad iska raacdid xooggayga iska maashto aan iska shaqaysto qofna aan waxba u haysan waddadan qaldanna dadkan walaalahayga ah aan isku soo dhiibo dadkan gaaladaas ana saasaa ugu soo baxay ugu dambeyn waxa uu fariin toobadkeenna u diray maleeshiyaadka riddada ee weli ku adkaysanaya jaxiimada soomaaliya dabadhilifkana u ah gaalada kusoo duushay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waxaan baaq u dirayaa raggii aan ka soo tegay oo xudur ku sugan warniya fikraddaas fikrad qaldan baay markii hore aan ku wada soconay aniga waxaan ogaaday fikrad gaallamo ah oo karashtaanlama ah inaan ku soconay waxaan leeyahay muslimiinta isku soo dhiiba adduunyadiin raacada bilihii ugu dambeeyey waxaa wilaayada islaamiga ee bakool soo gaaraya askarta taa'ibiinta ah kuwaasoo soo dhoweyn heer sare ay u sameysay wilaayada oo horay fariin dhaxalgal loogu dirtay maleeshiyaadka weli ku adkaysanaya safka gaalada mahadsanid abuu xasaanna warkii fiidnimo ee caawana dhegeystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh